Bulshada magaalada Jowhara ayaa aad u dhaqda doorada ama digaaga kuwaasi oo u isticmaala siyaabo kala duwan oo ay ka mid tahay in ay iska iibiyaan marna ay cunaan. Suuqa lagu iibiyo digaaga ama doorada ee magaalada Jowhar waxaa xilligan laga dareemayaa isbedel dhanka qiimaha iyo safaradii loo qaadi jiray digaaga kuwa oo loo iibgeyn jiray magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka u dhowdhow Jowhar. Qiimaha hadda la kala siisto digaaga ayaa ah lacag u dhaxaysa laba doolar iyo bar ilaa saddex doolar waana mid hoose halka markii hore uu ahaan jiray sideed doolar ilaa iyo toban doolar. Mar aan la kulmay ganacsatada iibisa digaaga ayaa iiga barbixiyay sababaha keenay isbedelka ku yimid doorada taa oo ay sheegeen in ay sababtay fatahaada ka dhacday qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe.
tirsan ganacsatada suuqa doorada ee xaafadda Anta Wadaag waa u jeediin sida doorada ay u taalo safar ma jiro doorada way iska taataalaay waa- waayo maxaa keenay biyihii fatahaad ayaa go'doon na gelisay macna doorada saa ma ma ahaa jirin safar ayaa u qaadi jirna safarka hadda ma jiro ma baac waaye siduu kala weyn tahay hadda doorooyinka oo naago oo kale saddex doolar laba doolar i bar ayaa gadnaa deeqyaana afar doolar afar doolar i bar siduu kala weyn ilaa iyo shan doolar oo lacag ah marka markii oo fatahaadda intii ay soo bixin toddobaatan ilaa iyo lixdan shan ayaa noocan gadnaa marka waa kaas markii oo doorada ay qaal noqotana boqol boqol iyo toban waa gelaysaa laakiin hadda safar ma jiro waa meel lagu qaadana ma jirto dooradana hadeertaan waxay maraysaa qiimaheeda xabadii laba doolar iyo bar aa gadanaynaa anagana saddex doolar iyo bar aa kasii siisanaynaa dadka alxamdulilah halkaas doolar aa ka raadsanaa ilaahaynu nuu arsaaqaa wax walba waa ka helnaa ukunta sidoo kaleeto laba xab saddex kunaa qaadnaa shantaas boqolaa ka raadsanaa xabad laba kunaa gadanaa alxamdulilah sidoo kaleenta diiqyadane diiqyada ugu waaweyn waxaa gadanaa ayaga sidoo kaleenta waa ugu waaweyn shan doolaraa gadanaynaa anagana afar doolaraa kasii bixinaynaa alxamdulilaah dhadhacaasaa micnaa naga badan halkaas doolar oo ka helayna xabadkii aa naga badan maasha allah ilaahi waa nugu arsaaqay Maahan markii ugu horeysay oo hoos u dhac ku yimaada qiimaha la iibiyo digaaga ee suuqyada magaalada Jowhar.